Wasaaradda Arrimaha Gudaha Hirshabelle ayaa degmada Mahadar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku qabatay kulan ku saabsan qorshe hawleedka bulshada degmadaasi. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qaybgalay kulanka ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay qabaan bulshada degmada.
ka soo horeeya ay joogaan ay leeyihiin waxa waaye xaa idinka maqan farxad aada u goori waaye waxna yidhahda waa leenba waxaad aada ugu mahadsan tihiin xaa idinka maqanta aadna tiriyeen waxa naga maqan waxaa kow ka ah magaalo haddii aad joogto amni yaa la rabaa amni waxuu ka bilowdaa in ay beled magaaladu ay leedahay saldhig
bacda salaam waxaa maanta sharaf iyo karaamo noo ah in mataqaanaa agaasimihii wasaaradda arrimaha gudaha oo nuur mr nuur jaako oo nala joogo maaday waxaan u malaynaa inayna dhicin weli barnaamijyo noocaana in mudda ah waxaan rabnaa reer mahaday inaan mataqaanaa dhammaan bulshadaada meesha isugu timiday wax walbaba waxaan u malaynaa inay gacantooda ku jiraan maanta waxaa waaye idinkaa loo yarnoo ah idinkaa la idinka rabaa inaad mataqaanaa baahiyaha degmada bulshadii aad tihiin aad u gudbisaan hay-adda tiis iyo wasaaraddaba wasaaradduna waa u diyaarsantahoo Dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle Nuur Xasan Muuse ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku howlan tahay wax ka qabashada baahiyaha ka jira degmada.
waxaan rabnaa guddoomiyaha degmada xaruntii ugu adeegi lahaa in eh, muxuu ahaa la helo waa lagama maarmaan dowladnimada sideedaba maxaa waaye adeeg bixin waa service delivery waa degmada mahadai annaga eh, phase three noogu jirtaa eh, waxaa noo qorshaysan in eh, maamul adinka aa soo doorateen maamul wasaaradda arrimaha gudaha ka yimaada ma ahee maamul adinka aa soo doorateen arrimaha governancega maalmahan waa laga shaqaynaya waxaan rabnaa awoodaha inaan daadejin waxaan ku guuleysanay eh, ka wasaarad ahaan degmada jowhar maamul iyaga ay leeyihiin oo soo doorteen inay samaysteen degmada warshiiq sidoo kale teeramkii labaad way ku guuleysatay degmada mahadayna waa imaanaynaa waxaan rabnaa inay iyaga doortaan guddoomiyaha nooca uu yahay oo ay rabaan iyaga inay doortaan wasaaradda arrimaha gudaha inay fududaysaa laga rabaa arrimahaasna waxaa waaye madaxweynaha dowladda hirshabelle waa ka go-an tahay iyo wasaaradda arrimaha gudaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladaha Hoose ee Hirshabelle ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo sidii adeegyo kala duwan ay u gaarsiin lahayd deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle.